الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismiillaahiiraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta toddobaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
dalka shiinaha waa mid ka dhan ah islaamka aadna u muuqda oo aanay qarin karin halku dhigyada beenta ah ee la xidhiira ka hortagga waxa loogu yeedho xag jirka iyo argagaxsinimada halkii ay ahayd in bisha ramadaan noqoto bilsoon salaad iyo ixsaan marka la joogo galbeedka shiinaha waxa ay bisha noqotay wakhti aada loo kordhiyo dhibaataynta ka dhanka ah muslimiinta ay goor marka la gaaro ramadaan waxay ciidamada booliska guri guri u baarayaan magaalooyinka turkistaanta bari iyagoo raadinaya kutub iyo buugaag ka tarjumaya in qoyska guriga degan uu yahay qoys ku dheggan diinta islaamka iyo in kale haweenka muslimaadka ah ee dhiiranaanta la yimid xijaabkana xirtay ayaa loo dhaadhiciyaa xabsiyada waxaana ardayda lagu qasbay inay maalinta jimcaha iyo wakhtiyada salaaduhuba ay soo xaadiraan fusuusha oo aanay aadin masaajidda ciddii go'aanadan ka dhag adeegtana waxa ay wajahaysaa xaalad aad u adag burburka loo geystay muslimiinta welina lagu hayo ayaa dhaliyey inay dulmiga ka dhiidhiyaan reer aygoor waxaase iskudayadaasi lagala hortegay gacan bir ah iyadoo ciidamada booliiska ay laayeen boqolaal ruux halka xabsiyada la dhigay kumanaan kale si aanay warbaahinta u tabin xasuuqa iyo xadgudubyada ka dhanka ah muslimiinta aygoor waxay dowladda shiinaha warbaahinta noocyadeeda kala duwan ka mamnuucday soo tabinta wararka turkistaanta bari ama inay wariyaal u gudbaan gobolka inta badan dhulka turkistaanta bari waxaa ka go'an adeega internetka ah taasoo ah tallaabo lagu doonayo in xadgudubyada iyo gumaadka loo geysanayo muslimiinta aanay xogtooda u gudbin daafaha dunida sidaasina waxay turkistaanta bari ku noqotay xabsi dusha sare ka furan oo ay xukuumadda ilxaadka shiinaha ka geysato wax weliba oo ay doonayso julaay ciidamada booliiska shiinaha ayaa xabsiga dhigay labaatan gabdhood oo muslimaad ah kuwaasoo diiday inay iska dhigaan xijaabka kuna sugnaa magaalada alkaagha tallaabadan ayaa ka cariisisay dadka deegaanka waxaana ay sameeyeen isku soo bax kooban iyagoo dhagxaan la dhacay xarunta maamulka degmada tallaabada ay sameeyeen ayaana looga jawaabay in rasaas noolnool loo adeegsado durbana waxaa goobta ku dhintay laba ruux halka tira intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen toban cisho kadib dhacdadan muslimiin cariisan ayaa isugu soo baxay magaalada aliishko ee turkistaanta bari ciidamada booliska ayaana rasaas oodda uga qaaday taasoo keentay inay goobta ku dhintaan tobannaan ruux oo shacab ah wakaaladda wararka ee shiinaha ayaa dhacdadaasi iyadoo soo tabinaysa waxa ay sheegtay in ciidamada ammaanku ay dileen konton iyo siddeed ruux oo argagixiso ah kana soo jeeda qowmiyadda ay go'or laakiin ilo wareedyo kale waxa ay tilmaamayaan in tirada intaas ay ka badan tahay iyadoo dad kala laayayna ay ahaayeen shacab aan hubaysnayn oo maati ah mar kale ayay muslimiinta ku sugnaa deegaanka iyo nawaaxigiisa isugu soo baxeen bannaanbaxyo ballaaran waxaana lagu dilay ugu yaraan soddon iyo toddoba ruux ciidanka booliiskuna waxa ay xabsiga dhigeen ugu yaraan laba boqol oo qof marka laga soo tago dilka iyo gumaadka loo geysanayo muslimiinta ay go'or waxay dowladda shiinaha qaaday tallaabo halis ah oo lagu doonayo in lagu bedelo juqraafiyadda dhulka iyadoo lagu deegaameeyey turkistaanta bari malaaxido shiinees ah oo laga keenay gudaha dalka sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan waxa uu sheegayaa in arrintan ay ka mid tahay wadiiqooyinka ugu halista badan ay gumaystayaashu u adeegsadaan ummadaha ay dulayaan si ay u bedelaan jiritaankooda iyo taariikhdooda ikhwaani allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ku leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب دين إسلام كدرتهد waxaa loo soo dhibay ambiyadii allah bal qaarkood ayaa la soo dilay sidoo kale waxaa diintan darteed loo cadaabay qoyskii reer aala yaasir iyo bilaal ridwaanullaahi calayhim ajmaciin diintan awgeed waxaa loo soo jir dilay culimmadii islaamka in badan oo ka mid ah sida imaam axmed binu xambal shaykhulislaam ibnu teymiya sayid qudub iyo dad kale oo badan waxaa hadda ka dhacaya turkistaanta bari iyo falastiin waxayna xusuusanayaan qisadii waa allah qur'aankiisa inooga warramayay ee asxaabu alukduud allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim waassamaa'i daati alburuuj walyowmi almawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu alukduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuudu wahum cala ma yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud wma naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi alcaziizi alxamiid aladi lahu mulku الsamaawaati wاlأrd wallahu cla kuli shayin shahiid ina aladiina fatanuu اlmu'miniina wاlmu'minaati ثuma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu اlxariiq ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum jannaatu tajri jannaatu tajri min taxtiha alanhaaru dalika alfawzu اlkabiir waa ummad la isugu daray dil xabsi iyo ciqaab daran haddana daawasha loogu yimid dhibaatadii ku dhacaysay markay reer asxaabulkhuduud cadaabkaas ka doorteen fidnadii lala rabay ee gaalnimo wuxuu allah u ballan qaaday janno wuxuuna ku sifeeyey dad liibaan weyn helay qofka muslimka ah in diintiisa loo dilo khasaare ma ahan balse waxaa khasaare ah inuu dhinto isagoo gun ah oo towxiidkiisii la weydaariyey waxaana bishaaro ah haddii muslimiintu dagaalamaan oo allah u run sheegaan inay gaalada ka guulaysanayaan قال سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم dhibaatada maanta haysta walaalaheena muslimiinta ah reer turkistan iyo kuwo badan oo la mid ah waxaa looga bixi karaa oo keliya in la laasimo daacada allah oo gaalada lala jihaado ummadduna ma hagaagayso siduu imaam maalig yidhi ilaa ay u laabato waxay bilowgeedii hore ku hagaagtay oo ah waxay nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo saxaabadu ku sugnaayeen shaqada ugu weynay ku howlanaayeen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo saxaabadu ridwaanullah calayhim waxay ahayd faafinta dacwada islaamka iyo iska dhicinta gaalada سوف أمضي سوف أمضي يا أبات الطيب هيا كي نرى صبحا جليا نمتشق سهما ونرمي مستبدا عن جهية نخطب العلياء نروى من معين من معين العز ريا si aanay dowladda shiinaha u siigin macluumo kasta oo xiriir la leh muslimiinta waxa ay maalgelisay oo ay howlgelisay shabakado jawaasiis ah oo ku dhex jira dadka muslimiinta kuwaasoo howshoodu ay tahay inay dowladda u gudbiyaan qoysaska iltisaama diinta islaamka iyo awaamiirteeda dukumiinti rasmi ah oo laga helay magaalada shaashi ee dhulka turkistaanta bari ayaa muujinaya in dowladda shiinaha ay lacag dhan laba trilyan oo doolar ku bixisay shabakad jawaasiis ah iyo kaamirooyinka muraaqabada ah ee lagu dhejiyo goobaha isku imaatinada ah iyo afaafka hore ee guryaha laakiin allah ma haddii dhammaan cadadisyadaan lagu hayo muslimiinta ay goor ee ujeedka laga lahaa ay tahay in diintooda looga saaro gaalnimada ilxaadkana la geliyo waxa ay noqdeen kuwo fashil ah oo aan xaqiijin wax ka mid a hadafkii laga lahaa dadka muslimiinta ah ayaa ku dhagay diintooda iskulana dardaarmay adkaysi iyo sabar sida ay sheegayso haweeney lagu magacaabo jowaan smith finley oo ku xeel dheer arrimaha qowmiyadda ay goor waxna ka dhigta jaamacadda newsile ee ku taala dalka ingiriiska taas oo sheegaysa in muslimiinta aanu cadaadiska u kordhin waxaanan ka ahayn in diintooda ay ku dhagaan iskudayada doqonnimada ah ee uu shiinuhu ku doonayay in uu ku cadaadiyo qowmiyadda ay goor si uu islaamnimada kaga saaro ayaa waxaa ka soo baxay natiijo ah in dadkan ay aad ugu sii dhagaan diinta islaamka ayay leedahay haweeneydan sheekh jaamac maxamed ayaana ka waramaya muhiimadda ku sugnaanta diinta islaamka marka diinta oo lagu dhigo waa sharaf iyo cizo adduunka iyo badbaado aakhire lagu badbaadayo diinta ayaa lagu badbaadaya wax kale laguma badbaadi karo nabiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu xusuusin jiray asxaabtiisa ama saxaabadiisa wuxuu xisaabi wuxuu xusuusin jiray jannada ayuu xusuusin jiray si uu maaragtay u sugo ay ugu sugmaan inay diinta ku dheganaadaan oo u sabraan dhibta ka soo gaadhisa diinta nebigu sal alla ly slam wuxuu soo maray usradii la odhan jiray reer aala yaasir ayuu soo maray yaasir wa camaar wa ummuhu ummu camaar ayuu soo maray ummu camaarna waa sumaya bintu khayaad wa awalu shahiidatin fi lislaam nebigu iyagoo la tacdiibinayo ayuu soo maray waa cahdigii maka intaan jihaadka la isfarin markaasuu nebigu wuxuu ku lahaa iyagoo ilaah dartii loo cadaabaya markuu soo maray si xun loo garaacayo loo tacdiibinayo yuu nebigu sal slam wuxuu ku lahaa sabran sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna iska sabra jan- ballankiinu madashiinu waa jannada halkaas aynu ku kulmi doonaa waxaa xadiisku ku yimi mustadrik alxaakim xadiiska raqabkiisu yahay shan kun lix boqol sagaashan iyo lix sheekh alalbaniyana wuu saxiix yeelay oo wuxuu ka- wuxuu kaga hadlaa fiqhu siira safxada maaragtay boqol iyo toddoba ayuu yihi xadiisku xadiis saxiix buu leeyahay ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu sheegay oo ina leeyahay والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا دين كدغا كتابك إلهي كدغا دين توا كتابك يا سنة وأحيانا كحكى لما دين كلام ملك الكيام ميسو كوا ك- كتابك كدغا صلاتنا سيدي لوغو تلقى أقوتا أو توسية كوا أجر كودا مدلو منينو إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا وحاجاتينية أمارة وحي أي dadka kale fasaadiyeen maaragta hagaajinaya kuwa ajarkooda ma dhumanno ma dhumayo yumasikuuna waxaa laga wadaa inay xoog u qabsadaan xoog inay diintooda u qabsadaan si dadaal ku jiro run ku jirto ikhlaas ku jiro diinta qofka inuu qabsado marna uusan maaragtay dhib kastoo u timaada iyo wax kastoo lagu sameeyo inuusan tanaasul samaynin iyo isdhiibid baa la rabaa wayaquulu rasuulu sala allahu alay wasalam yaati cala annaasi zamaan dadka waqti baa soo mari doona iman doona soo socda kuma- kan maanta ku jira inuu yahana waa laga yaabaa yaati cala annaasi zamaanu alqaabidu calaa diinihi kaalqaabidi cala aljamari zamaan baa dadka iman waqti baa iman doona qofka diintiisa haysta ee ku dhegan uu la mid yahay qof dhuxul daba dhuxul daba oo hol aysa gacanta ku haya aad bay u adagta waa arrin adag rawaahu atirmidiyu wakayruh xadiiskuna waa xadiis saxiix weeyaan diintoo lagu dhigo marka waa sharaf iyo maamuus iyo korayn fi dunya walaakhira adduunkana sharaf baad ku noolaan iyo cizaad ku noolaan aakhirana waad ku badbaadaysaa oo naarta ilaahay iyo ilahay cadhadiisa ayaad kaga badbaadaysaa wax kastoo laguu geysto si kastoo laguu tacdiibiyo si kastoo laguu dulleyso lagaaga taagroonaado waxa- waa inaad qabsato alwaxyeenka waa inaad qabsato kitaabka iyo sunnada wax tanaasulana aadan samayn marna aadan maarata gor- ka gorgorto in arrintaa iyada ah alcaaqibatu litaqwa alcaaqibatu litaqwa ciribta waxaa iskale kuwa cabsada ilahay ka cabsada oo diintiisa ku dhiga iskale ilaahay markuu inooga sheekeeyey qur-aankiisu inoogu sheegay wixii loo geystay eh, dadkii mu'miniinta ahaa ee nimankii loo odhan jiray asxaabu ulkhuduud waxay ku sameeyeen dadkaasoo dhammaantood dabkii loo shiday isku guray oo inay shirkigii ku baaqi noqdaan diiday lagu sundul- sanduleynaya inay ku noqdaan baa qur-aanku inooga sheekeeyey qisadooda markuu qur-aanku inooga sheekeynayo waxaa weeye waxaa weeye waa ammaan uu dadka ammaanayo iyo inaan ku dayanno oo waxaa layna leeyahay ku dayda oo raadkoodii raaca ilaahay wuxuu ka yidhi isagoo ammaanaya markuu kuwii hore wax cadaabayey ee asxaabu lkhduud uu sheegay inay leeyihiin cadaabu jahannam walahum lahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq kuwa marka halkaa uu noqday macaalkoodii iyo caaqibadoodii noqotay ayaa kuwana waxaa la yidhi mu'miniinta ahaa ee diintoodii maaragtay darteed nafta u horay ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum jannaatu tajrii min taxtiha alanhaar dalika alfawzu alkabiir liibaan weyn liibaan weyn bay kuwaasu heleen marka qof kastoo muslima bay aayaddu khusaysaa iyaga gaarku maaha qof kastoo diintiisa ku dhega oo maaragtay diintiisa nafta u hora oo marna aan ka gorgortamin insha allah xagga ilahay wuxuu ku leeyahay liibaan weyn baa u taalla Eh, muslimiintu maantana qofka muslimka maanta nool aad buu inuu sugnaado ugu baahan yahay oo diinta uu haysto ku dheganaado waa arrin aada u weyn weeye arrintaas iyadaa baahidan u qabno diinteenna inaan ku dheganaano waa baahi aada u weyn sababtu waa maxay tahay adduunka waxaa ku fiday fitankii baa ku fiday diintii baa qurbo gashay oo maarata dadkii ka tageen oo lala dagaalamaya marka qof qofka muslimka waxaa jirta asbaab oo insha allahu tacaala ku saacidaysa ama ku kaalmeynaysa inuu diintiisa haysto midda u horeysa waxaa weeye inuu kitaabka ilahay xaggiisa u jeesto xifdiyo akhriyo ku dhaqmo difaaco taa insha alla ilahay ku badbaadinaya ninka intaas sameeya ilahay mu fidnaynaya insha allahu tacaala lana kitaabku waa xadhigga ilahay adkaa weeyaan xablullahi almatiin weeye iyo dariiqa ilaahay toosnaa qofkii ku dhegaana casamahu llah man tamasaka bihi casamahu llah qofkii kitaabkaa ku dhigay ilaah baa ilaalinaya oo dhowrayo ilaa- oo ilaalinayo xumaan o dhan ka ilaalinaya ta kale la raba waxa weye aliimaanu billah ilaahay inaad iimaan dhaba la timaadid towxiid sugan la timaadid iyo camal saalixan aad raacisid qaala tacaala yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira ilaahay wuxuu ku sugayaa kuwa isaga rumeeyey ee wuxuu soo dejiyey rumeeyey ee diintiisa si dhaba u qaatay wuxuu ku sugayaa towxiidku ku sugayaa inta adduunka ku nool yihiin ilahay ma fidnaynayo aakhirana qabriga markuu yima tago qofku su-aalaha insha allah si wacan buu uga jawaabaya uu ka gudbaya ilahay baa sugaya waxaa kaloo la rabaa qofka suu diinta ugu sugnaado suu diinta ugu sugnaado eh, inuu akhriyo oo ku tadaburo qisaskii ambiyada soo maray qasasul ambiyaa qofku inuu daraaseeyo fiirfiiriyo aad bay u fiican tahay ku dayasho iyo ku dhaqan inuu fiiriyo si uu ugu daydo ambiyadii siday u dhaqmi jireen u dhaqmo yaquulu llahu tacaala wakulan naqusu calayka min anbaa'i rusul maa nuhabitu bihi fu'aadak wajaa'aka fi hadihi alxaq wamawcidatun wadikraa lilmu'miniin nebiga waxaa laleeyahay qisooyinka ambiyada laga suuratulhuud markii laga soo sheekeeyey qisooyinka nebiyada ayaan kaaga sheekeynaynaa saanu maarata qalbigaaga u sugno oo aad ugu- wixii aad u adkeysatay waxay u adkeysteen waxay soo maray iyagu qudwo kuugu noqdaan ayaa nebiga lagu leeyahay arrintaasuna waxay mu'miniinta u tahay mawcida ayay u tahay iyo waxay u tahay iyo waano dadka mu'miniinta ah in qisaska ambiyada looga sheekeeyo oo ay ogaadaan wax badan baa insha allah laga faa'iidaya waxaa kaloo la rabaa qofku inuu duca ilaahay maaragtay u baryo tilmaamaha ay leeyihiin addoomaha ilaahay ee mu'miniinta ah waxaa weeye ilaahay xaggiisa ayay maaragtay bay u jeesanayaan markay dhib ku timaado inahum yatawajahuuna ila allahi biducaa gacmaha ilahay horsanayaan suu ilaahay u sugo ilaahay suu inoo baray oo inoogu sheegay qur-aanka inaynu nidhaahno rabbanaa laa tusi quluubanaa bacda id hadaytanaa inaynu ku ducaysano ayaddaas maaragtay qofka muminka inuu ku ducaysto waa arrin loo baahan yahay saa ilaahay maaratay uga badbaadiyo fitna iyo inuu diintiisa ka leexdo quluubta bani aadamkuna dhammaanteed waxay ku jirtaa ah, bayna us- isbicayni min asaabic illaah laba farood oo faraha raxmaanka ka mida ayay ku jirtaa ka qalbin waaxid yusarifuhu xaysu yashaa qofka qalbigiisa ilaah baa gediyaya ama khayrka ku sugaya ama maaragtay ah, fitnada ayuu qofka ku dhacaya ilaahay mashiicadiisa marka qofka ilahay inuu baryo oo maaragtay uu- ilaahay inuu sugo oo uusan leexin oo qalbigiisa diinta ku sugo nebiguna waatuu ku ducaysan jiray yaa muqalib alquluub thabbit qalbii calaa diinik waatuu odhan jiray marka waxaan leenahay hadday ku reer reer eh, igoor ama Turk- turkistan sharqiya ay diintooda ku sugmeen oo kusii adkaysteen ilaahay diinta ha u sii siyaadiyo sugnaantaa ilaahay ha u ziyaadaan leenahay اثبت أخي اصبر أخي لا يرهبوه فلقد عرفناها المقاصد يبغون هدم عقيدتك لن يفلحوا والله للكفار راصد مهما طغوا مهما علوا سينكسون وحوادث التاريخ شاهد shantii bishii julaay sanadkii labada kun sagaalka waxaa turkistaan dambari ka dilaacay siraac iyo loolan dhex maray muslimiinta aygoor iyo qowmiyadda shiineeska asalka ah ee alhaan taasoo ay dowladda shiinaha xoog ku dejisay deegaanada muslimiinta ugu yaraan laba boqol oo ka mid a muslimiinta aygoor ayaa isku soo baxay banaanbaxyo ay ku dalbanayaan in cadaaladda la marsiiyo kii isdil loogu geystay laba ruux oo muslimiin ah tallaabadan ayay ciidamada boolisku kaga jawaabeen in kun askari la keeno goobihii uu banaanbaxa ka socday kuwaasoo isku wareejiyey dibadbaxayaasha bilaabayna in rasaas nool nool ay la dhacaan dhulka turkistaanta bari ay ku nool yihiin in ka badan soddon milyan oo ruux ayaa durbadiiba isku bedelay saaxo dagaal qowmiyadda alhaan ayaana ciidamada boolisku ay garab ku siiyeen dilka iyo gumaadka ka dhanka ah muslimiinta qoraxda maalintaasi waxay dhacday iyadoo ciidamada boolisku ay gacanta ku dhigeen ugu yaraan kun saddex boqol toddobaatan iyo sagaal ruux ay ku jiraan konton iyo shan haween ah kuwaasoo lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen isku soo baxa xaqiiqaduse waxa ay tahay in banaanbaxa ay ka qayb galeen oo keliya laba boqol oo ruux ciidamada booliska waxa ay gudaha u galeen guryaha dadka muslimiinta ah iyagoo baaritaano ugu dhaqaaqay dadka ay qabteen su'aalo kala duwanna weydiinayay waxayna sheegeen inay ka hortageen shirqoolo waaweyn oo lagu doonayay in banaanbaxyada loogu safriyo gudaha magaalooyinka waaweyn ee shiinaha maamulka turkistaanta bari ayaa soo rogay amar mamnuucayo isku imaatinada ah waxaana ciidamadu ay ku goodiyeen in rasaas ay la dhacayaan labadii qof ee meel isla taagan madaxa xisbiga shuuciyadda xilligaasi liizi ayaana ku goodiyey in cuquubo adag ay ku soo rogi doonaan dadka mas-uulka ka ah dibadbaxyada ninka mas-uulka mubaasharka ka ahaa gumaadka iyo isirsifaynta lagu hayo muslimiinta turkistaanta bari ayaa muddo ku siman toban sano waxa uu ku guuraystay inuu xogihiisa qarsado kaasoo aanay waxba ka qorin warbaahinta waxaana inooga waramaya ninkaasi aqoon-yahan maxamuud ugaas
usluubka koowaad iyo arinta koowaad ee ay maxaan ku yidhahdaa dowladahan khaasatan dowladdan shiinuhu ee mulxidada ah oo ay u adeegsato yacni maanbedelka ay ku sameynayso dadkan mujtamic mujtamacan muslimka ah ee reer turkistan si ay maxaan ku yidhahdaa uga bedesho ama ay uga xuubsaytaan diintoodii iyo huwiyadoodii islaamku waxa weeye tacdiibin jireed iyo mid maskaxeed oo qofku uu si joogto ah kula kulmayo inta uu ku sugan yahay mucaskaraadkan iyo xabsiyadan yacni xaqiiqadan tirabeelka ah ee la sheegayo xilligan in ay malaayiin qof oo shacabkan muslimkahu maaragtay ay xilligan ku xiran yihiin tacdiibinta jireed iyo midda maskaxeed ee joogtada waxay keenaysaa oo ka dhalanaysa oo qofka maxaan ku yidhahdaa ama aqlabka dadka maxaan ku yidhahdaa arrintaa la kulma ay ku qasbaysaa inuu qofku wax kasta ku hadlo marka koowaad marka labaadna uu wax kasta oo lagu haysto ama uu lagu soo eedeeyey ama uu ku sifaysnaa ama iltizaam diimeeda uu ka tanaasulo sidaa darteedna uu ku noqdo marka uu meeshan ka baxo ama uu muddada xabsigan uu dhammaado inuu qofku noqdo yacni qof leh suuradii ay dowladdani ka rabtay qof maaragtay wax iltizaam diimeeda aan lahayn qof wax shacaar diineedu uusan ka muuqan qof maxaan ku idhaahdaa wax huwiyad islaam ah maxaan ku idhaahdaa aan lahayn usluubka labaadi waxa weeye in muddada lagu dheereeyo qofkan uu xabsiyadan ku jiro oo tusaale ahaan indefinitely muddo iyo xilli aan go-nayn yacni inta yacni sawirka laga rabo uu yeelanayo inuu qofku xabsiyadan ku jiro intay doontaa qaadato toban sanooyin iyo tobanaan sano inuu maxaan ku idhahdaa xabsiyadan iyo meelahan muctaqalaadka uu isaga jiri karo ujeedka arrintaasi laga leeyahayna waxay tahay in qofka yacni niyad ahaan loo jabiyo lana tusiyo yacni qiimaha uu ugu kacayo tusaale ahaan inuu garka daysto in qiimaha ay ugu kacayso oo inuusan garka jarin keliya inay ka dhalanayso toban sano oo xali maxaan ku yidhahdaa xabsi ah iyo tacdiibin joogta ah sidaa darteedna uu qofku ugu qasbanaado yacni dhaqankan iyo iltisaamkan diineed iyo waxaan lagula dagaalamayo iyo shacaarkan islaamnimo oo uu muujisanayo yacni inuu qofku ku qasbanaado inuu maxaan ku yidhahdaa ka tanaasulo maadaama qiimaha arrintaas uu uga kacaysaa uu toban sano oo xabsi ah shan sano oo xabsi ah ama tacdiibin joogto ah maxaan ku yidhahdaa ay tahay arrinta labaad ama qodobka saddexaad ay adeegsadaan waxa weeye qofku xataa yacni marka uu xabsi galo in maaragtay uu ka go-ayo oo aysan suurtagal u ahayn markuu xabsigaa galo kadib ama markuu xabsigaa ka baxo kadib in uu adeegsado xataa maxaan ku idhaahdaa gaadiidkii dadweynaha oo dukaankii uu galo iyo baskii uu raac is yiraahdo iyo tagsigii uu kiraysiyo is yiraahdaaba uu gambaleel dhacayo oo saldhigga booliiska ee degmada uu ku dhacayo yacni raxan booliis oo ay la kala wareegayso saldhiggii booliiska saacad gudaheed maxaan ku idhaahdaa uu maxaan ku yidhahdaa nin lagu tacdiibinayo uu noqonayo sidaa darteedna gurigaaga iska joog maxaan ku yidhahdaa loo leeyahay oo uusan meel babliga ahba ama adeeg babliga ahba uusan adeegsan karin oo uusan isticmaali karinin dadkii caadiga ahaa marka oo aan xabsiyada gelin waxay ku qasbanaanayaan si ay yacni xorriyad darradaas uga fogaadaan oo noloshoodu maaragtay aysan qalqalka noocaasa u gelinin inay maaragtay barnaamijyadaas iyo waxyaabaha dadka xabsiyada lagu gelinayo inay maaragtay ay ka fogaadaan oo qofku isagoon lasoo gaarinba waxyaabahan oo dhan maaragtay uu ku tanaasulo sidaa darteedna qayb badan oo mujtamacii ka midu sidaa ay uga xuubseebato yacni wixii muujinayay iyo huwiyadoodii maxaan ku yidhahdaa islaamnimada inay sidaa maaragtay uga tanaasusho
عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta toddobaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmeenno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وإلى متى والمسلمون على الهوى قد طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد وإلى متى والمسلمون على الهوى قد طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد ويثور كفوا ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد ويثور كفوا ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد